saddex qof oo isku qoys ah ayaa ku dhimatay saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii hoobiye uu kusoo dhacay guri ku yaala degmada waaberi ee magaalada muqdisho talaadada maanta ah dadka ku dhintay iyo kuwa dhaawacbay weerarkan ayaa isku qoys ah sida ay sheegeen booliiska soomaaliya booliiska ayaa sheegay in hoobiyahan laga soo tuuray duleedka degmada daynile weerarkan ayaa ciidanku ay sheegeen inay geysteen maleeshiyaadka al-shabaab warbixintan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray waryaheena cabdiqaadir maxamed cabdulle tira madaafi ah oo saaka salaadii subax ku soo dhacda xaafado ka mida degmooyinka gobolka banaadir ayuu mid ka mida ku dhacay guri ay ku noolayeen qoys danyaro ku yaala xaafadda buulo eelay ee degmada waaberi masaa ku soo dhaca gurigan waxaa ku geeriyooday aabba iyo laba carruuruu dhalay waxaana dhaawac soo gaaray hooyada qoyska iyo laba carruuroo kale mid ka mid a dadka deegaanka ayaa u sheegay v o a in macalin aweys uu ahaa macalin dugsi quraan sidoo kalena uu ahaa imaamka dushe masaajid ku yaalla khaafadda cali mayow ibraahim wuxuu adeer u yahay macalin aweys mayow oo ahaa qofka ku geeriyooda hoobiyaha saa ku soo dhaca gurigiisa xillow isku diyaarinay salaada subax wuxuuna kaga warramay v o a sida saaka wax kaga dhaceen xaafadda buule eelay ee degmada waaberi adeera baanu ahay aabbihiisa lamaadaan ahay alxamdulilaahi rabbialcaalamiin masiibadana ilaaha keenay alxamdulilah xilli salaada oo lagu jiro salax guriga usiya maca caruurtiisa ayaa hoobigii ku soo dhacay saddex caruur saddex lawa oo gebdho iyo hooydooda dhaawac waaya isbitaala jiifaan aabbaha iyo wiil iyo gabar marxuum waaye waa geeriyoodeen hadda waxaa loo qaaday calamada alxamdulilahi rabbialcaalamiina wiilku waa wiil wanaagsan oo ahaay ahluldiin ah ahlultaqwa ah alxamdulilahi rabbialcaalamiin oo masaajid imaamka ah duqsi qur-aan ahaayo alxamdulilah sheikhina ahaayo oo martabad bixiyo alxamdulilahi rabbialcaalamiina ee macal abeese marka qoyska saddexna way dhimatay saddexna waa saddex waa dhimatay saddexna dhaawac waayo lama wiil yar iyo iyo gabar siddeed jir ah oo curudkiisa ah iyo wiil yaroo hadda oo hadda umri laga soo baxay iyo aabbaha walisla duul alxamdulilah rabbialcaalamiin hooyo iyo laba gabdhood isbitaal ay jiifaan madiina iyo iyo banaadir ay jiifaan u yaala xaalkooda kuwa dhaawac xaalkooda wallaahina alxamdulilah marxaaladooda waa isku ceeshintaa hal oo gabara daran dhiig lagu shugooyaa khaliin gashay alxamdulilah rabbialcaalamiina saasaa wax u jiraan ilaahay mahadleho goormuu soo dhacay madfaca hoobiyuu goormuu soo dhacay hoobiya wuxuu soo dhacay khadir salaada oo salaad koo iyo toban saac bar salaada subax qoluu jiro aa soo dhacay saddex hoobiyo ahaayeenaa la sheegay anaga ma joogno laakiin saddex hoobiyo ahaayeen laba laba waxaa ku dhacda laleeya dhinacaas meel hoteela la sheegaayey hal guryaana ku hebsaday guri darbiyo ku dhacay xaafad waa buul eelaay oo masaajidka isbaheysiya u dhow yahay buule eelaay waaye duqsiya oo busri ma yidhaah masaajidka oo yarka imaamku ahay busriya la yidhaah alxamdulilah sidaasaa jirto alxamdulilah ninkii walaalo muslimiin ah oo dadka adberiya oo xeeshan adee muslimiinta oo soomaali oo walaali ah dadka dhaawaca dadka dhinta waa dhintay alaaw raxmo dadka dhaawacmay dhibaato dad qaxootiyaan iska aheeni meeshaan barakaca ku imaanay barakacay aheeni guri oo waxay iska degnaayeen oo jaqaf oo barakac ah iskaga degnaayeen guri kale oo jingid jingid yaal saaran dhinaciisa guri oo dabaqyaa ku degnaayay madfacaha dabaqaa jag soo siiyey guriya kusoo habsaday oo kusoo noqday alxamdulilah rabbialcaalamiin anagaa maqxootiaan nahay dad wax isku tara manihin dad waxa manihin dad ahelka waxa manihin hadda beri intaa ku yaabanahay dad oo iska yaabanoo meeshaan iska fadhiyo walax meed oo la qaadi dadkii kaleoo dhaawace e haddana meelnau jiifo ninkii walaalow nau yimaado meel had beriga anaga hataa meeshaan marka amale ku nahay makasoono meeshaana iska fidhanaay masaajidkan ardiisa iska fidhanaay lafihii waa la qaaday alxamdulilah rabbialcaalamiina hafayeenka ciidanka booliska soomaaliya gaashaanle sadiiq aadan cali doodishe ayaa u sheegay warbaahinta in madaafiida laga soo tuura xaafado ka mida degmada dayniile isagoo xusa in hadda ciidanku ay gacanta ku hayaan qof eedaysana ah waaxda barwaaqo ee degmada dayniile dhul baadiye ah oo ku yaala goof ku yaalla oo meel baadiye ah oo bannaan ayay si dhowmaalaysia waxay uga soo tuureen ilaa dhowr xabo oo macmal ah gantaal macmal ah rokat macmalahood kii asbuucii hore aad ku aragteen ay ka soo tuureen oo ciidanka howlgaleen degmada garas baalley noociisii sidaasoo kaleeto ay u isticmaalayeen in ay telefoon iyo fiilooyin ku kiciyaan macmalkaas gantaalka ayay ka soo rideen degmada darile gaar ahaan waxda barwaaqo hoobiyaha oo wax taargada aan lahayn ama wax maxaa gantaalkaas oo wax taargada aan lahayn ama wax yoola aan ku soconin oo keliya ujeedadeedu ahaa inay dadka ku qalqalgeliyaan oo ku dhibaateeyaan oo dee ay saxaafadda u isticmaalaan in magaalada ay ku soo dhaceen hoobiyaal ayay maxay ahayd khawaarijtu saaka hoobiyaashaa soo tuurtay nasiib daro hoobiyaashii ama gantaalkii macmalka ahaa wuxuu ku dhacay gaar ahaan degmada waaberi waaxda hanti wadaag ayuu ku dhacay wuxuu ku dhacay meel bannaan ayaa mid koowaad ku dhacay kii labaadna wuxuu ku dhacay guri dad shacab ah oo qoys soomaaliyeed muwaadiniin soomaaliyeed oo shacab aan waxba galabsanin sidii horeba khawaarijtu ay dadka u dhibaateyn jirtay ayaa gantaalkii labaad ku dhacay macmalka ahaa wuxuuna dhibaateeyey khasaaraha qoyskaas ugu geysta ah ilaa shan qof waxaa ku dhintay saddex qof aabihii iyo laba caruura sidoo kale waxaa ku dhaawacantay labo kale khasaarahaas qoyskaas soo gaaray ina lilaahi wa ina ilahi raajicuun ilaahay u naxariisto dadkii ku dhintay kuwa ku dhaawacman ilahay ha booga dhayo ciidamada ammaanka ayaa ku baxay goobtii ay wax ka soo dhaceen waxaa la gaaray goobtii waxaa gacanta lagu soo dhigay qof eedaysano ah la tuhinsano ah oo la rumaysan yahay inuu ka mid yahay dadkii dhagartaas soo maleegay ama dhagartaas ku howlanaa inay fuliyaan dadka shacabka agaarsiiyaan isagana baaristiisaa socota eedaysanahaas ciidamada ammaanka ayaa maalmihii lasoo dhaafay la tacaalaya xaqiijinta ammaanka muqdisho waxaana hadda amniga muqdisho si wadajira kaga shaqeeya ciidamada booliiska nabad sugidda iyo kuwa xooga dalkee loo yaqaan boliisi militaro cabdulqaadir okey v o a muqdisho